maxadka al furqaan qeybtiisa qur-aanka kariimka ayaa magaalada kismaayo xaflad qalajibin ah ugu qabtay shan iyo toban arday oo xifdisay qur-aanka kariimka munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka maxadka al furqaan culama udiin waalidiin ardayda qalajibisa iyo marti sharaf kale cabdulaahi cumar cali maamulaha maxadka al furqaan ayaa ardayda qalajibisay ku dhiirigeliyey inaysan dayicin qur-aanka inaad qur-aanka ilaahay ugu dhowaato oad ku qurux badnaato akhradaadii adduunkaagaba dantaadaa ku jirta macallimiintana way kuugu ducaynayaan warkaa ma sii dheeraynayo waxaan insha allahu tacaala u rajaynaynaa ardadeenna qur-aanka dhammaysay guul iyo horumar iyo qur-aanka inay sii sugaan sii carabkooda ay toosiyaan wakti badan ay la noolaadaan macalimiintooda ay ka ducaystaan waalidiintoodana ay ka ducaystaan saasaan u rajaynaynaa waalidiintana waxaan insha allah ku baraarujinaynaa iyo macalimiintaba in ardayda lasii tawjiihiyo ee aanan la dhihin qur-aankii hadday mar dhammeeyeen barayfad iyo meelaha kale iyo jinni meeluu aaday ha ka dhacaan inaan la dhihin ninkii wax faa'iidaysanayo culumta adduunka la barto way badan tahay oo barashadeedu ay xalaasha tahay ninkii wax baranayo marna qur-aankuma halaynayo marka insha allahu tacaala aynu barnaamijkaasi siduu yahay u taabagelinno intaasaan qaar ka mid a marti sharafta ka qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyey hoggaanka maxadka alfurqaan waxaa ardaan quruxda badano maanta meesha fadhido waxay meesha iskugu timaaday u fadhiisatay iyo macallimiintii juhdiga ku soo bixinaysay waxa waaye ilaahi subxaana wa tacaala u baryaynaa inuu ilaahi subxaana wa tacaala jannat firdows ugu abaalmariyo waxaa waaye macallinka qur-aanka ajirkiisa lama soo koobi karo dacadiisana lama soo koobi karo waxa waaye abaalmarkiisa waxa weeye inaan ilaahi subxaana wa tacaala ugu dacayno inuu ilaahi subxaana wa tacaala jannadiisa u siiyo oo ilaahi subxaana wa tacaala ugu bishaareeyo
nebiga wuxuu ku jawaabay hum ahlullaahi wa khaasatuhu ahlulqur'aan wa khaasatuhu waa ehelka ilaahay waana ehelka qur'aanka ilaahayna goonida u ah ee cid kale aan la wadaagin xadiiska wuxuu ku tusinahayaa fadiilo iyo manqabo iyo mansilo aad dheer tahay ummadda inteeda kale nin aan maanta dhan qur'aan akhrinin nin aan maanta dhan qur-aan ku mashquulin nin aan maanta dhan kitaabka ilaahay kala fidinin adiga ilaahay agtiisa waxaad ka tahay axad sharaf iyo karaamo leh waa lagaa karaameeyey waa lagaa soo dhoweeyey marka xadiiska waa inaan ku sifownaa waa inaan noqonaa dadka ilaahay goonida u ah si kastaba maxadka alfurqaan ayaa ka mid ah macaahidda lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee shareecada islaamka islamarkaana ku yaala magaalada kismaayo